adiro aad baad u mahadsan tahay waana su-aal muhiima iyo runtii dareen jira horta wakti baa ka dhimanoo waxaan dhihi karnaa sanad iyo lix bilood ama sanad iyo afar bilood ayaa ka dhiman waktiga loo qabtay admis haddii aana qaldanayn waa wakti dheer markii si loo fiirsho markii gurguurashadii soomaaliya iyo maaragtay inta admis hore u joogta wadanka la fiirshayo inta soomaaliya issoo tarka iyo isku filaashaha ay gaarta la fiirshane waa wakti aad u yar marka waxaan isleeyahay soomaaliya in ay daboosho meeshii ay ku aadaneed admis saddex iyo tobankii sane lasoo dhaafay tuhun iyo iyo maaragtay shaki weynaan ka qabaa inay dabooli karto soomaaliya sababa jira dartood maxaad kala jeedaa markaad fiiriso ciidamada soomaaliya ood awoodooda dee dagaal hadda ku jira ciidamo badan oo lasoo tababaray dowlada soomaaliya taageeraya fursado badanaa muuqanaya ayay qabaan dad badan oo dhanka dowladdan ay ugu horeyso marka maxaa gaar ahoo hadda admis ay haysaah oo aada walaac u muujinay
cabdulqaadiro waxa weeyaan horta admis mar kasto sanad ayaa loogu darayay qorshuhuna wuxuu ahay admis weligeed laba sanoo isku xigta looguma maaragtay joogitaankeeda looma dheeraynin macnaheeduna waxay ahayd soomaaliyay diyaar garow inaad wadankaada amnigiisa la wareegto mar kastana waa loo sheegi jira soomaalida dhaqaalaha admis lagu baxshana culays weyn ay ku ahayd adduunka soomaaliya taageeraya ilaa markii ugu dambeysa hadda ay marayaan inay dhahaan ma dhiibi karno kumana filin inaan dhaqaalihii sii wadno soomaaliya marka waxaa la rabay dowladihii soo maray inay maalinba diyaar garoogoodu meel soo gaaro oo waxaysan noqonin warqado lagu kala wareegaye soomaaliya ay noqoto dowlad u diyaar garowday inay la wareegto wadanka oy admis kala wareegto runtii markii awoodda cududa ciidan ee soomaaliya dowladnimadeedu ku tiirsan tahay markii la fiirsho waxaa la dhihi karaa admisa qeybta ugu badan iskale ilaa sideed gobol ayay admis maanta maamulada ka jiraa oo ay ku taagan yihiin baay iyo bokool admisay ku taagan yihiin oo meelaan admis joogin maamul kama jiro gobolka gedo kama jiro meelaan admis joogin maamul dowladeed kama jiro marka jubbooyinka oo kale meelaan admis joogin maamul kama jiraa la dhihi karaa marka waxa weeyaan ciidanka baaxadda intaas la eg le awoodda intaas la eg ama ku tiirsanaanshaha intaas la eg soomaaliya oon ognahay sida tabarteedu intay la eg tahay iyo maar diyaar garowgeeda iyo habacsanaanteeda aan soo aragnay saddex iyo tobankii sane ee wadankan aan joognay ee admis ay ay maar security lagu tiirsanay waxaan is leeyahay deg deg baa jira taxadir la-aanaa jirta waxa soomaaliya isku halaynaysana ma aqaano meelaha qaarkood waxaaba lagu leeyaaba dowladaha dowladda soomaaliya ayaa lafdhabar u ah oo hormuud u ah dadka dhahaya admis ha naga baxdo marka ma ahan inay dowladda soomaaliya isku hadlayso ama anaga lafteenu dee lala hiyi kaco firxadkii iyo orodkii macawisley in loo arko soomaaliya inay isku filaatay waxaan isleeyahay meeshaas ka feker in dib loogu celiyo u baahantaa marka laga hadlaya farsamo ahaan admis maxay hadda gacanta ku hayeen ma ma howlgalkay dagaalkay ka qayb qaataan ma ma ciidanka dagaal ku jiray ay garab siiyaan shaqaday hayeen hadda maxay ahayd dabcan dagaalka kamaysan soo muuqan inta hadda dagaal ku socday
dagaalka aad ka hadlayso waxaan malaynaha waa midkii bilowday bishaan oo kale sanadkii lasoo dhaafay oo ku bilowday si sibiqa oo ku bilowday si aan runtii diyaar garoow ahayn wuxuu dagaalkaas aad ogta waxaa sabab u ahay shabaab oo xuduudda etoobiya weerareen etoobiya xuduuddeeda kula dagaalantay way soo riixday kabacdiina hiiraan ayay kasoo gashay maamulka hiiraan iyo hirshabeelle ayaa dagaalkii qayb galay iyadoo etoobiya runtii qeyb weyn ka ahayd in dagaalkaas lala galo al-shabaab oo xuduudahaas lagula diriro saasuu ku bilowda dagaalku maanta haddaad fiiriso meelaha maamulada hadda aan sheegayo ee ka talinaya gobolka bakool iyo baay iyo gedo iyo jubbooyinka iyo shabeellooyinka maamulada joogo waxa ay ku tiirsan yihiin waa admis dagaalka wixii hadda uun ka horreeyey sanadka hadda lasoo sanadka midka hadda socda maa wixii ka horreeyana admisaa lafdhabar u ahayd oo hormuud u ahayd inkastoo dowladda maxamed cabdullahi farmaajo aan wax dagaal weyn lala gelin al-shabaab marka waxaan ka hadlaynane ma ahan ciidan keliya ciidanku qeyb yar ayay ka yihiin markii laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab markii laga hadlayo dowladda iyo ku-tiirsanaanta awoodeed iyo meelaha laga rabo soomaaliya inay buuxiso waxaa laga rabaa admis waxay u joogtaa ciidan ahaan ay u joogtaa maamul waxay leedahay oo military oo isku xiran waxay leedahay leadership waxay leedahay dhaqaalo badan iyo aalad xoogan oo oo shabaabka xoogan ay haysataa intaasba admis way la tegi doontaa yani hubkeeda waa la tegi doontaa dhaqaalaheeda way la tegi doontaa soomaalida haddaad fiirso xeryaha soomaalida ee dhex garabka ag dhisan ciidamada admis meelaha ay degan yihiin waa kaalmo waxaad u malaysaa inay waardiye u yihiin ciidanka admis laakiin bayska iyo cududa lagu tashanaa meel kastoo ciidan jooga waxay ahaayeen ciidanka admis hadda gobolkan shabeellada dhexe iyo hiiraan oo dagaalkii hadda sanadkii adal soo dhaafa bilowday ilaa ad galmudug ka socda soomaalidiibaa wada admis kaalmo iyo maaragtay dhinaca saacidaada hawada iyo diyaarada helicopteriskaa soo qaaday dhaawaca iyo saadka geyntay ku ekeed laakiin taasu dagaal weyn oo la dhihi karo waa soomaaliya waa isku filaata ma aha firxad qabiil maxaa la gudboon dowladda admis laba kun afar labaatan haddii ay baxdo dowladda madaxweyne xasan diyaargarowgeeda marka laga yimaado maxaa la gudboon ay kula taha
walaalkayo waxa weeyaan dowladda soomaaliya horta waxaa qasab ku ah ama tan ha noqoto ama kuwa ka dambeeya ha noqotee waxaa qasab ku ah inay dalkeeda hanato amnigeedana mas-uulka noqoto soomaaliya waa wadan tabaaleysan oo tabardar haysato oo cunaqabateyn dhaqaale hub saaran yahay dhaqaale ku filan aan haysan marka horta way u baahan tahay gacan way u baahan tahay isku tashina way u baahan tahay waxaa kaloo muhiima oo meeshan yar soomaaliya ciidankeeda in ay wax ka bedesho qaabka ay ciidankeeda u shaqeeyaan istaraatiijiyada ciidankeeda leadershipka ciidankeeda logistica ciidanka dhaqaalaha ciidanka wax badan ayaa habacsan oo aan ahayn ciidan dal lagu halay karo walaalow maanta ma joogo ciidanka eritrea lagu soo tababaray oo ahay ciidankii loogu hanka weynaay oo madaxweyne xasan sheekh intaad ard ka hadlayay waad ogeed dhibaatada ku dhacda qaladkuna iyaga ma ahayne waxay ahayd in ciidankaas markay waddanka yimideen dowladda soomaaliya ay dib u dhagaysato maxay diyaar u yihiin wiilashaan maxaase maxay u tababaran yihiin maxay awoodaan ciidamada lasoo tababaro hadda tirada badan oo la sheegao waa la keena ama waa soo socdaan ciidan tababar ka soo baxay dabka hore lagama geliyo waxaa loo baahan yaha wax weyn in soomaaliya u diyaar garowdo say ula wadato dalkan